Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed, ayaa tababar socday muddo toban cisho ah u soo xiray garsoorka Dowlad Goboleedka Jubbaland. Tababarka oo lagu qaadanayay cashiro ku saabsan sare u qaadidda garsoorka iyo cadaaladda ayaa waxaa ka faa'iideystay xubno ka socday qeybaha kala duwan ee garsoorka Jubbaland. Munaasabadda lagu soo xirayay tababarka waxaa ka qayb galay xeerilaalyaha guud ee Jubbaland, guddoomiyaha Maxkamadda Sare, iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday Dowlad Goboleedka Jubbaland. Ugu horreyn, tababarka waxaa ka hadlay Cabdulqaadir Idriis oo ah macalinka bixinayay casharada tababarka.
tababarkii ugu horreeyey ee hadda inta maxadka tababarku dhisnaa la bixiyo xeerka madaniga ku saabsan cid xataa nooga horreysay ee may jirin marka waxaan isku daynay bal hab fudud oo dadku ay ku fahmi karaan oo ugu yaraan masaladii markay ku timaado kiis marka loo keeno ee masale ku saabsan masaladaas xeerka lagu dabaqayo madani dabcan dacwaddu tahay waa xeerka madaniga inuu aad marka takiif dacwadda uu ku sameeyo dacwadii loo keeno masalada meeshii takiifkeeda ula raadsan lahay ay ku dabaqi lahaa inuu si fudud kalsooni ku heli karo ayaa aan ku dadaalnay dhankiisa xeeralyaha guud ee jubbaland ayaa hadal ka jeediyey tababarka socday muddada tobanka cisho ah ee maanta lasoo xirayay tababarkan oo qaybtiisii hore furitaankeedii aynu u wada joognay innagoo caafimaad qabna oo dhammaystiran oon cidna inaga dhimanin cidna inaga xanuunsan inaynu maantana gunaanadkii u wada joogno innagoo soo wada faa'iidaysanay dad khubaro ah oo kartideediilana tababarka ay bixinayeen oo ahal u ah inay bixiyaan ma aha inaan ammaanayo laakiin waa aqoonaan u leeyahay oon aqaano inay ahaayeen dadkii ugu kartida badnaa ama ugu aqoonta badnaa ee tababarka bixin lahaa in loo soo xuray tababarka inay bixiyaan ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland cabdishakuur sheekh maxamed ayaa tababarka socday muddada tobanka cisho ah u soo xiray garsoorka jubbaland oo ka faa'iidaysanayay tababarka muddada socday tababarka lagu siinayaay waa xirfado iyo tabab iyo qaabab aada u maarayso kolba shaqada ku soo waajahaysa xafiiskaaga ku saabsan marka ruuxu markuu shaqadiisii ku dhex jiro yaa tababarka la siinaya ayuu aada u anfacahaya waxaan u mahad celin lahaa oo naga mudan aad macadka tababarka garsoorka soomaaliya garsooraha sare ee tababaraha ah ee inoo yimid intaasoo dhan inala joogay ka soo maqnaa me goobtiisii iyo shaqadii ka soo maqnaa waan u mahad celinayaa